معاريك الجعل يوم رام ضلالي حتى الكرم مغناده
waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo idin leh waraaqihiinii ayaa halkan diyaar ku ah toddobaadka oo dhan aad iimeilada kusoo dirayseen ibraahim xasan daanduray ayaa halkaasi iiga soo horjeeda ibraahim bal noo soo qabo warqadda ugu horreysa ee barnaamijka aynu ku bilaabayno zahro waxay naga soo gaartay cabdulaahi maxamed axmed jaamac oo ku magaca dheer calooley iyo xasan cumar xasan iyo xasan xuseen cabdulaahi keefkeef iyo siciid maxamed askar iyo mustafa cabdi maxamed janaalo ku magaca dheer iyo xamse cali bulbul iyo maxamed cabdi boosh iyo waxay yidhaahdeen muniir axmed cigaal iyo cali jaamac maxamed iyo cabdixakiim maxamuud sharwac iyo maxamed xasan durir iyo siciid qadar cabdulaahi iyo siciid cawil axmed maxamed cumar cabdi ciro iyo ismaaciil xuseen farjar iyo cumar serbiya iyo waxay yidhahdeen siciid cabdi xuseen iyo dhammaan suxufiyiinta waxaana ay iyo iyo asxaabta kale ee suxufiyiinta waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laabah ay hawada u marayaan saleebaan ibraahim xaashi iyo waxay yidhaahdeen wasiira cabdi xuseen oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin arooskeena aamin warqad kalena waxaa naga soo gaadhay maxamed xuseen jaamac raambo iyo sadaam maxamed axmed iyo cabdifataax maxamuud caydiid mustafa sheekh cumar geedi iyo axmed cali ciige iyo maxamed cabdi sheekh ilig iyo maxamuud cabdi jaamac xuuto cabdiqaadir aadan carab iyo cabdicasiis cali cadaani iyo cabdiraxmaan isbatore cumar maxamed faarax iyo cabdifataax ismaaciil mursal iyo faysal xiis weerar cabdiqaadir ismaaciil askar iyo naasir aadan nawaa iyo maxamed taajir iyo khadar macalin iyo najax aadan cunaaye iyo cabdiqani asbaro iyo sacad muuse cabdi iyo barkhad maxamuud kaariye iyo cali xasan sugulle iyo maxamuud walaaleeye baa layidhi dhammaantood waa suxufiyiinta ka howlgasha magaalooyinka somalilan hambaliya bogaadina waxa u dirayaan saleebaan ibraahim xaashi iyo wasiire cabdi xuseen oo dhowaanta ku aqalgalay magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka crown baa layidhi ilaahay waxaanu uga baryaynaa uwad khayr qaba inuu kala siiyo amiin baanu anakuna leenahay dhambaarkana zahro waxauu naga soo gaaray maxamuud maxamed sheekh oo ku magac dheer maxamuud lafageri iyo katro maxamed sheekh iyo maxamed maxamuud axmed maxamed tawakal iyo jaabir xasan iyo caaisha cabdirasaaq ibraahim iyo xaybo aadan xasan xaybo dhool iyo reer xasan macalin cabdulaahi iyo reer cabdi macalin cabdulaahi iyo reer xareed macalin cabdulaahi dhammaanba reer macalin cabdulaahi iyo reer sheekh cabdi sheekh abuukar waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad hawad u marayaan aabe axmed maxamed sheekh cabdi iyo aamino xuseen sheekh oo gabarh ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey xaniifa
waa hagaag gabadhaasi yar soo kor oo soo barbaar baanu leenahay dhammaarkanna waxa uu naga soo gaaray cumar axmed jibriil iyo xaaskiisa aamine maxamuud ducaale iyo carruurtooda oo kale ah axmed jibriil iyo ayaan jibriil iyo hoodo jibriil iyo maamo khadiijo cabdulle iyo aabe maxamuud ducaale iyo abti ciise cabdullah iyo waxay yidhahdeen ilmo maxamuud ducaale iyo ilmo cumar xaaji cali iyo reer xasan axmed iyo safiya cabdulaahi faarax iyo seygeeda jaamac axmed iyo waxay yidhahdeen carruurtooda iyo muna axmed cabdi iyo seygeeda mukhtaar iyo carruurtooda iyo sucaad aadan meecaad iyo odageeda cabdiraxmaan waabiri iyo bashiir abikar iyo xaaskiisa hinda iyo waxay yidhahdeen seynab cabdi jiisow iyo seygeeda cabdiraxmaan iyo xaawo cusmaan faarax iyo seygeeda kamaal maxamuud nain iyo xabiibo xaaji maxamed iyo seygeeda maxamed xasan waxaana ay dhammaantood joogaan virginia connecticut canada london soomaaliya iyo sacuudi arabiya waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba si wada jira ugu diraan axmed xasan axmed iyo yasmiin maxamuud ducaale oo gabadh ugu dhalatay arlington hosbital virginia waxaana gabadhaas loo bixiyay bay yidhahdeen xayaad allah ka dhigatii soo barbaarta oo waalidkeed anfacda aamiin ayaan leenahay heesta koowaadana inoo soo qabto qarow waa codkii fanaanada saynab laba dhagax
Muslim
taa haddii aynu kaga nimaadno saynab laba dhagax iyo heestaasi qarow dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa warqadan waxay naga soo gaadhay ugu horreyn waanu idin salaanay asxaabta v o a gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim daanduray iyo sahre ciidle annakuna waanu idinka qaadnay mid lamidan hawadaanu idiin soo marinaynaa waxaa kale oo aanu fursaddan uga faa'iidaysanaynaa inaanu salaanno dhammaan howlwadeennada v o eedaha waanu idinka gaadhsiinaynaa dhammaan howlwadeennadana balse aan u daadego magacda ayay asxaabtani soo qoreen waxaa layidhi maxamuud xuseen farjar iyo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar iyo hooyo aamino cabdilaahi maxamed iyo aabba xuseen faarax waa aabba xuseen yuusuf faarax iyo muuse yuusuf faarax iyo maxamed yuusuf faarax iyo axmed khadar xuseen yuusuf iyo sacdo xuseen yuusuf iyo xaliimo haybe maxamuud iyo caashe haybe maxamed iyo injineer xamse muuse saalax dhammaan qoyskaasi iyo waxaa layidhi ilmo yuusuf faarax iyo ilmo haybe maxamuud hambalyo bogaadin iyo duco waxay hawada u soo marinayaan maxamuud xuseen yuusuf iyo nadiira cali xuseen oo dhowaanta meherka uu ka dhacay baa layidhi magaalada hargeysa ducaduna waa halkiina baa layidhi waxaan leenahay ilaahay ubad khayr qabaha kala siiyo arooskoodana nabadqab allaha ku gaadhsiiyo warqadda nidaara waxay ku bilaabatay assalaamu calaykum v o a waan idin salaanay ibraahim xasan daandure iyo zahre ciidla nuur waan idinka qaadnay waxaan habay yidhaahdeen injineer borow iyo maxamed jeelle xiish oo ku magaca dheer balaag iyo carruurtiisa oo kale ah amal balaag zakariya balaag iyo cabdifataax balaag iyo waxay yidhaahdeen macaawiya balaag iyo hooyo khadiijo cabdalla faarax iyo hooyo faadumo saalax iyo hooyo aamine saalax iyo dhammaanba qoysaska reer saalax iyo reer yuusuf cabdalle iyo reer yaasiin axmed casayr iyo waxay yidhaahdeen bilad car iyo salaad gurdoon iyo nimco sheekh iyo dejiye sheekh nafaxaad sheekh iyo dhammaanba shaqaalaha idaacadda star f m nairobi kenya iyo waxay yidhahdeen asxaabta kale oo dhammaanteenba aan kala joognay bay yidhahdeen maraykanka canada puntland kenya iyo dhadhaab waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad dhalasho ay hawad u marayaan xasan maxamed cilmi xasan kayd iyo waxay yidhahdeen shukri yaasiin axmed shukri shiino oo gabadh ugu dhalatay xerada qaxootiga dhagaxley gabadhaasna waxaa loo bixiyey khadiijo xasan waxaanay leeyihiin ducada xaggiina le waaye gabadhaas allaha ka dhiga tii soo barbaarta oo waalidkeed anfacada aamiin ayaa leenahay allaha aqbale ee maragacyadaasi aad akhriyaysa aad baaba ii soo jiiteen ibraahinow nafaxaa dejiya dakeeya waxaan sin hablo magacyada miyagaa xushay mise waa laga iibiyey talow waa hagaag inaga iyo gabdhahaasi magacyada qurquruxda badanba aynu ku wada nasanno heestan ay wada qaadayaan saade cali warsame iyo maxamed aadan shamuuri
dirta
udhagiga laamo dhinacyado uliixe suduu dhawaaqi kayilan istaabshaan nimxadaadi dowdo dhamilo haweeyay ayaa iga dhiganto abkaan kula dhacayso nimxadaadi dowdo dhamilo haweeyay ayaad iga dhiganto labkaa kula dhacayso
dhabta isaar iyo codadkii macaanaa ee saade cali warsame iyo maxamed aadan shamuure haddaan intaas kaga gudubno zahro dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray maxamed sangaab iyo xaaskiisa mulki cali xaaji iyo carruurtooda shamsu sangaab shukri sangaab muxubo cali samatar baduuro saciid iyo markabo faarax iyo faadumo macalin iyo odageeda iyo carruurtooda iyo caasho jaamac iyo odageeda iyo carruurtooda iyo hodan ibraahim iyo odageeda iyo carruurtooda iyo fawsiye cali mire iyo furqaan axmed saciid iyo odageeda iyo carruurtooda dadkaasi dhammaan waxa ay degan yihiin dalkan maraykanka waxayna taaniyad kal iyo laab jecel yihiin inay u diraan xuseen cabdiraxmaan guulwade iyo waxay yidhaahdeen iqra muuse abtiyow oo dhowaan ku aqalgalay dalkan maraykanka waxayna leeyihiin bashbash iyo barwaaqa inaad arooskiina kala kulantaan ayaan ayba idinkaga baryaynaa aamiin warqadana waxaa naga soo gaadhay xayaad maxamed xuseen iyo mustafe maxamed xuseen iyo yaasiin yuusuf hiiraale iyo cabdi cali baastay iyo shacuur mursal ibraahim iyo xayaad xasan maxamed iyo cabdilaahi aadan axmed iyo cabdi khaaliq kuulow cusmaan iyo cabdi daahir baa layidhi maxamed axmed iyo hooyo muslime xaaji nuur iyo aabba maxamed xuseen iyo cabdirasaaq xasan maxamed cabdirashiid robow isaaq iyo maryan cabdishakuur maxamed iyo cabdiwahaab geedi maxamed iyo cabdisalaan ibraahim aadan cabdisalaan maxamed xuseen iyo jaaliya cabdishakuur maxamed iyo xakiime maxamed xuseen iyo xamaad maxamed xuseen iyo waxaa layidhi isaaq maxamed cali yarow dhammaantood garowe iyo boosaaso iyo baydhabo iyo toos weyne iyo nairobi south africa iyo denmark bay kala joogaan hambal iyo bogaadina waxa u dirayaan cabdishakuur maxamed xuseen iyo faadumo maxamed taakow arooskooda wuxuu ka dhacay bay yidhahdeen garowe gaar ahaana xaafadda laydhaha horseed taariikhdu markay ahayd disembar afarteedii waxaan leenahay ilaahay ubad khayr qaba ha idin siiyo bashbash iyo barwaaqana ah noloshiina ku qaata markuu ubixii isgaaray markuu intifaacisi joogo maxaa uurxumada keenay maxaa calaacalka keenay waa heestii ugaasooy waxaa ku luqaynaya fanaanka cabdi tahliil warsame ya salaam intaanan cabdi tahliil u gudbin horta maxaa loo yidhaahdaa intifaacsi ubaxi baa gaadhay quracii baa bislaaday wax kastaa xilligii gurashaday joogeen maxaa baabiyey maxaa loo guro waaye miruhu yuu bixiyey ee, balanbaalistiida uu soo socotaa qoorta laga goy De laakiin haddii la oo bixi guro waa waayo la jaray laakiin sida badan waa arrimahaas waa idinka maaragtay laydin badiyaa de laakiin haddii la Xagga goosan gabdhaha.
waayo haddii la goosan waayo waa la goynaa haddii la goosan waayo waa la goynaa jacaylaayatiinlebaan abuuro wadugaydo intaan udubkiisi muday baan ilasho waan adkeeyo abaydin sidii u dhowrey jacaylaayatiinlebaan abuuro waad ogeydo intaan udubkiisi muday baan ilasho waanateeyo abaydin sidii u dhowre markan kulahaa ugaasooy ujeedda fogban lahaa afiqadantan lahaa ammaanadaa dhowr lahaa markan kulahaa ugaasooy ujeedda fogban lahaa afiqadantan lahaa ammaanadaa dhowr lahaa markuu baxii isgadhay markuu intifaacsi joogo maxaa urxumaada keenay maxaa horidan ninkadii ablay loogu sahaanayaago weliba asaaraar ku juriyo maxaa idii xambaarshay markuu baxii isgadhay markuu intifaacsi joogo maxaa uruxumaada keenay maxaa oridan ninkadii ablay loogu sahaanayaago weliba asaaraar ku dhawey nafsaa dhexdinanka oganu ruxunbay u qubaracdo anigu ka aadsan maye ilaahban kalada saartay ilaah baa kalada saartay abaaldarani haddaad ujeedda xinka u buuxday ilowsha dhawey nafsaa dhexdinanka oganu ruxunbay u qubartacdo anigu ka aadsan maye ilaahban kalada saartay wiilah baan kalada saartay ilku faashaxka dilo irbadoge laguma qaruye ogaal baa markhaati fiican xana waa laga taga imaanka lagu degahaaye ilkuf baashaxka dilo irbadoge laguma qaruye ogaal baa markhaati fiican xana waa laga tagaa imaanka lagu degahaaye markayo mane ku gushay aroori shubban lahaa ilmankeeda gudnay agama cuulan lahaa markayo mane ku gushay aroori shubban lahaa ilmankeeda gudane agama cuulan lahaa
waa hagaag intaa aynu kaga soo gudubno heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka cabdi tahliil warsame iyo heestaasi ugaaso dhinacii waraqadaha ayaynu ku noqonaynaa ibraahimow warqaddan waxay naga soo gaadhay daa'uud aweys ayaa xagga sare kaga xardhan daa'uud waanu kaa haynaa saaxiib warqadii aadna soo gaadhsiisay asxaabta ku qoran bal haddii aan u daadego waxay kale yihiin maamo cadar khaliif iyo cabdiweli maxamed xasan faroole iyo fartuun maxamed xasan faroole iyo felis maxamed xasan faroole farxiye maxamed xasan faroole iyo hani maxamed xasan faroole iyo dhammaan waxaa la yidhi reer cusmaan sheekh cali oo kale ah aabbo cusmaan sheekh cali iyo maamo felis maxamed xasan iyo dahir cusmaan sheekh iyo cabdirashiid cusmaan sheekh hanad cusmaan sheekh iyo cabdiweli cusmaan sheekh iyo cabdiqaadir cusmaan sheekh iyo aniisa cusmaan sheekh iyo hidaaye cusmaan sheekh iyo ubax cusmaan sheekh iyo nimco cusmaan sheekh dhammaantood waa ilmo cusmaan sheekh cali waxaana hambaliya bogaadin hawada usoo marinayaan cabdilaahi maxamed xasan oo wiil u dhashay wiilkana waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed cabdulaahi maxamed saddex iyo tobankii disembar ayuu ku dhashay maalin jimco ah baa layidhi waa hagaag waad soo qorteen wiilkii iyo taariikhdii uu dhashay xataa saacaddii kamaydaan soo tegin laakiin hooyadii ilmahaasi dhashay maydaan soo qorin waxaan rajaynaynaa toddobaadka dambe inaad ku soo qori doontaan dhammaalkanna waxa uu naga soo gaaray cumar axmed jibriil iyo xaaskiisa aamina maxamuud ducaale iyo caruurtooda oo kale ah axmed jibriil iyo ayaan jibriil iyo hoodo jibriil iyo maamo khadiijo cabdulle iyo aabe maxamuud ducaale iyo abti ciise cabdullah iyo waxay yidhahdeen ilmo maxamuud ducaale iyo ilmo cumar xaaji cali reer xasan axmed iyo safiya cabdulaahi faarax iyo seygeeda jaamac axmed waxay yidhahdeen caruurtooda iyo muna axmed cabdi iyo seygeeda mukhtaar iyo caruurtooda iyo sucaad aadan meecaad iyo odageeda cabdiraxmaan waabiri iyo bashiir abikar iyo xaaskiisa hinda seynab cabdi jiisow iyo seygeeda cabdiraxmaan iyo xaawo cusmaan faarax iyo seygeeda kamaal maxamuud nain xabiibo xaaji maxamed iyo seygeeda maxamed xasan waxaana ay dhammaantood joogaan virginia connecticut canada london soomaaliya iyo sacuudi arabiya waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba si wada jira ugu diraan axmed xasan axmed iyo yasmiin maxamuud ducaale oo gabarh ugu dhalatay arlington hosbital virginia waxaana gabadhaas loo bixiyay bay yidhahdeen xayaad allah ka dhigatii soo barbaarta oo waalidkeed anfacda aamiin ayaan leenahay dhinacii heesaha ibraahimo gambar waxaa la dhigtaa goob kula gudboon marinkeedaaba ah gambar mataqaana horta
meelaan ku habboonayna dad gambarkaaga dhigato gooska gadaalaad iga gaartay ee sideenkaaga go'a ma gambar baa la cunaya maxaa gowsahana keenay goos gadaalaad iga gaarta wuxuu ka wadaa agtaada inaan mar walba fadhiyaan rabaa gooska gadaalna adiga ayaa jacaylkaagu i wareeriyo i waalay
jacaylka waxa gowsaha geliyey garan maaye Aye.
yaa ku luuqaynaya biinsaa loogu soo bixina baa leedahay fanaankii axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle
gambar waxaa la dhigtaaye goob kuula gudgoone agili gadaasha waa guuriha kama qode gambar waxaa la dhigtaaye goob kuula gudgoone agili gadaasha waa guuriha kama qode akeniye an waa gubtaye agibilkayga kurme iga gaaratidoo galaalhaye dhigine
salaam allailahe waxbaa ka dhacay intaa haddaynu kaga nimaadno hogga iska gadaal iyo heestaasi axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle gabagabadii barnaamijka ayaynu ibraahim oo soo gaadhnay warqadda dhinacaaga aad gacanta ku haysid bale noo soo qaban dhinacayga laba warqadood baa iiga muuqdeen warqadan waxa ay naga soo gaartay maxamed suleymaan cumar iyo maxamed ilka case iyo cabdiraxmaan nuux hiraan iyo waxay yidhahdeen shiine cilmi kaahin iyo cabdirashiid cayte iyo maxamed guraase iyo axmed saki daahir iyo siciid masiin iyo maxamed saalim iyo xamse cali wacaysi iyo ibraahim cabdiraxmaan qaasim iyo mawlid cali aadan iyo cali mahdi jibriil iyo barqad ladiif cumar iyo saleybaan kalshaale iyo waxay yidhahdeen xasan maal dhidaar iyo aadan cabdi ciidle waxayna hambalyo kal iyo laaba jecelyihiin inay gaarsiiyaan saleebaan ibraahim xaashi iyo wasiira cabdi xuseen oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin allaha aqbala ee warqad imail lagu soo diray goor dhoweyd ayaa waxaa soo diray rashka sugaal qof magaciisa kusoo qoray waa taaniyad aroos baa layidhi waxaa diraya hooyo safiyo cusmaan iyo caruurteedii hooye maryan cusmaan iyo caruurteedii hooye cibaado cusmaan nuur iyo canab cusmaan nuur iyo waxaa layidhi hooyo hane cusmaan nuur iyo deeqa aadan macalin iyo abtiyo maxamed ciilow nuur iyo abtiyo rashiid ciilow nuur iyo waxaa layidhi dhammaan dad kale oo tiro badan hambaliya bogaadinna waxay u dirayaan fahma muuse ibraahim iyo saygeeda cali axmed maxamuud oo dhowaanta ku aqalgalay caasimadda soomaaliya ee muqdisho gaar ahaana degmada madiina ducadu waa xaggiina baa la leeyahay annaguna waxaan leenahay ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nabad ah idinku gaadhsiiyo ubad khayr qabaa oo aad dirata waxaan dhegeystayaashan usoo qabanayna waan kusoo gebagabaynaa barnaamijkan hambalyada heesaha heesta alkudhiggeedu yahay maxaa helay jacaylkii waa codka fanaanka maxamed xasan xuseen la foole toddobaadka dambe intaaynu barnaamijkan oo kale isugu imanaynana waa sahre iyo daanduraya oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
rabbihiba ku siiyo waxaad dooda heli karaa ado haybadiyoosha rabbihiba ku siiyo waxaad dooda heli karaa wadigaan ha lawu saano ilinkii waxnaa iyo
wadigan halaw saaro hilinkii waxnaa iyo kahabaabay dawge maxaa hele jacayge hahaligi naftaado hadan hay iska tuurine hagaagu suqo hahaligi naftaado hadan hay iska tuurine hagaagu suqo ano ku haweyno ka ilaashahadiimo haween adiga ku jecel ano ku haweyno ka ilaashahadiimo haween adiga ku jecel adiga ihiifo harqaadiga dhaqaaqo iga hiirshe cadowge maxaa hele jacayge adiga ihiifo harqaadiga dhaqaaqo iga hiirshe cadowge maxaa hele jacayge hahallige naftaano hadan hay iska tuurine hagaagu suqo hahallige naftaano hadan hay iska tuurine hagaagu suqo hahallige naftaano hadan hay iska tuurine hagaagu suqo hahallige naftaano hadan hay iska tuurine hagaagu suqo